naasir kanaani oo afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ciraaq ayaa shir jaraa'ida uu qabtay ku sheegay in xukuumadda ciraaq ay aqbashay in hubka dhigis lagu sameeyo kooxaha argagixisada ah ee deggana dhulka ciraaq marka la gaadho bisha sebtembar sagaal iyo tobankeeda kadibna la daadgureeyo oo lagana raro saldhigyadeeda iyagoo la geynayo xeryo ay u astaysay xukuumadda ciraaq waxaanu intaasi ku daray in wakhtiga kama dambaysta aan la kordhin doonin mar haddii xidhiirka labada dhinac uu gebi ahaanba yahay mid diiran oo saaxiibtinimo leh joogitaanka argagixisada ee gobolka waqooyi ee dalka ciraaqna ay barxun oo aanan fiicnayn ku tahay xidhiirka labada dhinac iiraan ayaa xilliyada qaar samaysa duqayna dhinaca cirka ah oo ay ku beegsanayso xubnaha xisbiga dimuqraadiga kurdistaan ee magaciisa loo soo gaabiyo k d p i ee ku sugan dalka iiraan iyo kooxaha kale ee jabhadda kurdida iiraaniyiinta ee deggan gobolka ciraaq ku yaalla ee iskiisku maamulee kurdistaan kaasoo u dhow xadka iiraan mas-uul ka tirsan xukuumadda ciraaq oo magaciisa qariyey maadaama aan loo fasixin in warbaahinta la hadlo ayaa xaqiijiyey heshiiska ay labada dal kala saxiixdeen islamarkaana sheegay in xukuumadda dhexe ciraaq ay ka shaqaynayso sida ugu dhaqsaha badan inay rarto kooxaha marka ay ogolaadaan mas-uuliyiinta gobolka kurdistan ee ku sugan erbil iyo weliba sulaymaaniya hase yeeshee mas-uulkan ayaa ka gaabsaday inuu sheego goobta rasmiga ah ee loo rarayo kooxahan hubka laga dhigayo balse waxa uu sheegay inay ahaan doonto gobolka kurdistan ee ciraaq isagoo xusay inay yeelan doonaan xeryo ay ku noolaadaan oo bilaa huba kooxaha hubaysan ee kala duwan ee ku sugan ciraaq ayaa midba uu u janjeeraa labada xisbi ee ugu waaweyn ee kurdiyiinta ciraaq sida xisbiga dimuqraadiga kurdistan oo awood ku leh herbiil iyo xisbiga midowda halyeeyada kurdistan oo isna ku xoogan sulaymaaniya kuwaasi oo dhexdooda iskhilaafsana sidoo kalena ay iiraan ismaandhaafsan yihiin mas-uulkana reer ciraaq ayaa sheegay in markii hore sulaymaaniya erbiil ku eedeynaysay inay la shaqayso kooxahan sidoo kalena erbiil dhinaceeda ay ku eedeynaysa inay sulaymaaniya ay kooxahan la shaqayso balse dowladda dhexe ayaa ogolaatay in la raro kooxahan waxaanu intaasi sii raaciyey inay sida ugu suurtagalsan ay isugu dayayaan inay arrintani hirgasho bisha sebtembar sagaal iyo tobankeeda ra-iisul wasaaraha ciraaq maxamed shay al suudani oo sannadkii hore xukunka ku yimi xisbiyo isbahayste oo iiraan ay taageerayso ama ay baritaarayso ayaa la arkay inuu aad ugu dhow yahay iiraan inkastoo uu isku dayey inuu dhiso xidhiidh ay la yeeshaan dalalka maraykanka iyo turkiga